بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء تعوذوا بالله إلهي كما قال من جهد البلاء الجهد والمشقة balaayada mashaqadeeda iyo dhibaatadeeda ilaahay ka magangala wa daraki shaqaa shaqinimo haleelideedna ilaahay ka magangala wa suu'i alqadaa qadaa ama xukun kiisa xunna ilaahay ka magangala wa shamaatat alacdaa acdaada wixii farxad gelinaaya ama farxadda cadowgana ilaahay ka magangala ama acdaada farxaddooda yacni waxyaabaha ay markaa ku farxaayaan oo dhibkaaga ah ilaahay ka magan gala afar shay uu nebigu sala allah alay slam amray in ilaahay laga magan galo arrinta koowaad waxaa weeye jahdulbalaa aljahd wa almashaqa balaayada mashaqadeeda iyo dhibaatadeeda in ilaahay laga magan galo subxaanahu wa tacaala balaayada ilaahay laga magangelayo culimmadu waxay yidhahdeen dhowr noocba waa soo gelaya nooca koowaad ee balaayada ilaahay laga magangelayo subxaanahu wa tacaala ka mid a waa mid ku saabsan bitasliidi annaasi cala cala shaksi dadka in lagu sallido qofka oy caayaan oy aflagaadeeyaan waxay yidhahdeen waa noocun min albalaa waxaa ilaahay laga magangelayay ka mid tahay in ilaahay kugu sallido qaar addoommadiisa ka mid a oo ay kugu dhibaateeyaan bisabi washatmi iyo wixii la mida waxaa kaloo ka mida min albalaa oo ilaahay laga magangelayaa subxaana wa tacaala tasliidu اlamraad cala alinsaan yacni qofka inay ku sallidmaan xanuunno kala duwan xanuunnadaasoo qofka dhibaatooyin ku ah noloshiisa iyo maaragtay waxqabsigiisa dhibaato ku ah diinkiisa iyo adduunyadiisaba balaayada marka ay xanuunadu ka mid yihiinna ilaahay baa ka magangelaysaa subxaana wa tacaala waxaa kaloo ka mid a ibtilaa'aadka qofka asiibay almasaa'ib allatii taqacu cala alcabdi masaa'ibta addoonka ku dhacaysa ee asiibaysa ayaduna waa min albalaa masaa'ibtaa qofka ku dhacaysana waxaa laga yaabaa sabarkii laga rabay ee uu ku guulaysan lahaa imtixaankaasi natiijadiisa inuusan yeelan ee uu ku fashilmo meeshaasina uu ku halaagsamo fi dunya waalaakhira waa balaayo khatara waay waa musiiba dhibaato adduuna asiibaysa markaasee waxay saamayn ku yeelanaysaa diinkiisa waxaa laga yaabaaba inuu diinta islaamka ka baxo dhibaato adduunyo ku dhacda awgeed waxaa suuragala inuu inxiraafo dhibaato adduunyo asiibta awgeed marka waxa ilaahay laga magangelaya ayay ka mid tahay taasina waxaa ka mida qowl اllahi caزa wajal wmin الnaasi man yacbud اllaha calىa xarfi fain asaabahu khayru iطmaأna bihi wain asaabathu fitnaة inqalaba calىa wajhi khasira اdunya wاlaakhira addunya aakhira waa khasaar khayr marku hadduu helo waa xasilaya markuu diinka islaamka galo allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi dadka waxaa ka mida kuwa ilaahay ku caabudaya daraf yacni diinka darafuu ka taagan yahay lugna waa kula jiraa lugna bannaankaay u taallaa hadduu khayr helo oo markuu islaamo nicmo iyo barwaaqo ilaahay siiye subxaana wa tacaala iطma'anna bihi waa ku xasilayaa diinka wuxuu leeya haadaa diinun saalix waa diin wanaagsanoo waa diin fiican haddii fidna iyo imtixaan ay asiibaanna oo culimmada qaar waxay ku macneeyeen ama ay ku tusaaleeyeen haddii carruurtiisa la ato ama ilma uu heli waayo ilaahay subxaana wa tacaala carruur uusan ku irsaaqin ama xooluhu ay ka baaba'aan wuxuu leeyahay haadaa diinu suu diintan diin xun waay inqalaba calaa wajhi diintii uu ka gadoomaya allah muxuu yidhi subxaana wa tacaala khasira addunya waalaakhira addunya aakhira waa khasaaray qofkaasi qofkaasi maxaa keenay inuu addunya aakhira khasaaro waa bisababi albalaa waa imtixaankii ku dhacay ee uusan yeelan sabar ilaahayna uusan waafajin subxaana wa tacaala inuu ku guulaysta imtixaankaas marka balaayada ilaahay laga magangelayo subxaana wa tacaala ayay ka mid tahay marka waa min min min aljawaamic alkelim oo nabiga la siiye sala allahu alayh wasalam min jawaamic alkelim wey tacawadu billaahi min jahdi اlbalaa balaayo o dhanaa soo gelaysa wadaraki الshaqaa ay waidraaki الshaqaa guuldarrada iyo shaqinimada haleeliddeeda ilaahay ka magan gala bimacnaa in shaqaawa ay ku asiibto oo nasiib darra ay kugu dhacdo fi dunya wاlaakhira inaad ilaahay ka magan gasho oo aad tidhahdo acuudu billaahi min daraki shaqaa ilaahay waxaan ka magan gelayaa shaqinima inay haleesho shaqaawo inay haleesho shaqaawaduna hadda waxa waaye qofka in cadaab allah subxaana wa tacaala uu muto waxay yidhahdeen culummadu magangalka ilaahay aad ka magangelaysa min daraki shaqaa waxaa soo hoosgelaya inaad ilaahay ka magan gasho wixii shaqaa kuu sababaya waana alacmaal asayi'a acmaasha xun waxay sabab u tahay qofka inuu guuldarra ku dhacdo waxay sabab u tahay qofka inuu cadaab alla muto subxaana wa tacaala haddii marka ilaahay aad ka magan gasho ashaqaawa wax alla wixii shaqaawadaasi kuu gudbinaayana ilaahay ka magan gelaysa way soo gelaysaa markaad tidhahdo allaahuma innii acuudu bika min daraki shaqaa waxaa soo hoosgelaya asbaaba shaqaawo dhan ayaad ilaahay ka magan gelaysaa subxaana wa tacaala taa cagsigeedana waxaad ilaahay weydiisanaysaa asbaab asacaada in ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa dhigo qof saciidoo liibaanay fi dunya waalaakhira sacaadadana waxaa sabab u ah alcamal asaalix aliimaan walcamal asaalix ayaa waxay tahay sababu sacaada wa suu'i alqadaa qadaha iyo xukunka ilaahay subxaana wa tacaala mid khayraya mid sharaba waa leeyahay walidaalika min aliimaan biqadar min aliimaan waxaa ka mid aliimaan bilqadar khayrihi wa sharihi ilaahay waxaad ka magangelaysaa qadaha iyo xukunka ilaahay subxaana wa tacaala midkiisa xun ayaad ilaahay ka magangelaysaa qada xun inuu ilaahay kuu xukumo subxaana wa tacaala maadaama qadaagu khayr iyo sharba leeyahay wa shamaatat alacdaa shamaatat alacdaa waxay ka mid taha waxyaabaha nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ka magan geli jiray in badan in cadowgaaga uu ku farxo jabkaaga inay ku asiibto musiibo iyo dhibaato farxad gelinaysa cadowgaaga waxaa la yihahdaa shamaatat alacdaa caayda cadowga iyo farxadda cadowga uu ku farxaayo jabkaaga iyo haziimadaada iyo dhibaatadaada ilaahaad ka magan gelaysaa marka afartaas ilaahay ka magangala buu yihi nebigu sala allah alay slam muttafaqun calayh wa fii riwaayatin qaala sufyaan sufyaan wuxuu yidhi ashuku waxaan ka shakisanahay buu yidhi annii zidtu waaxidatan minhaa inaan kordhiyoon ziyaadiyo mid ayada dacooyinkan ka mid ah وcanhu radi اllaahu canhu laakiin sida xadidka arkaysaa waa xadiid muttafaqu calayh bukhaariyo muslim labada way soo saareen وcanhu radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اllahi salى اllah alay slam yaquul wuxuu nebigu dhihi jiray calayh الsalaaةu wasalaam allaahuma aslix lii diinii aladii huwa cismaةu amrii allaahuma allahayo aslix lii ilaahu ii hagaaji diinii diinkayga alladii diinkaasoo huwa cismaةu amrii arrinkayga dhowrsanaantiisa ah arinkaygao dhan wuxuu ku dhowrsanaanayaa diinkayga ilaahu diinka ii hagaaji oo istiqaamo iyo toosnaan isii maxaa yeele qofka hadduu diinkiisa u hagaago wax walba u hagaagayo hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku mannaysto bilistiqaama calaa diinihi adduunya aakhiraba waa ku liibaanaya qofkaasi umuurtiisoo dhanna waxay hoos imaanaysaa diinkay hoos imaanaysaa diinku marka waa mid dhowra danaha qofkao dhan waa mid qofka ku ilaaliya khayrka iyo wanaagga wax alla wixii sharana ka dhowra marka diinku waa ra'sulmaal waa wax la ilaashado waxa ugu sarreeya ee qofka muslimka uu daneeyo hadduu diinkaaga kuu hagaago waxaad helaysaa khayru dunya waalaakhira walidaalika nebiga waa ka bilaabay allaahuma aslix lii diinii alladii huwa cismatu amrii wa aslix lii dunyaaya ilaahuw adduunyadayda ii hagaaji allatii adduunyadaasoo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay macaashii noloshayda ila adunya wixii lagu noolaanaya laakiin adduunkaaga yaa hagaaya diinkaagaa hagaya adduunkaaga wanaaggiisa waxaa kuu dhowraayo waa haddaad diin leedahay wa aslix lii aakhiratii ilaahu aakhiradeeda ii hagaaji allatii aakhiradaasoo fiihaa uu ku sugan yahay macaadii ay makaana cawdii meeshaan u noqonayey meeshaan u laabanayay aakhirade aakhiradeeda ii hagaaji aakhiradaasuu ku sugan yahay meeshii aan u noqon lahaa wajcal ilxayaata ilaahu nolosha waxaad iiga dhigtaa siyaadatan lii wajcal ilxayaata allow nolosha waxaad ka dhigtaa ziyaadatan dheeraad lii aniga iiga dhig fii kulli khayrin wanaag walba wanaag walba ziyaado khayr ilaahu waxaad iiga dhigtaa noloshayda wajcal ilmowta geeridana waxaad ka dhigtaa raaxatan lii mid raaxo iiga ah min kulli sharin dhibaatoo dhan geeridu mararka qaar raaxo waa waxaa laga yaabaa qofka inay u khayr badan tahay inuu dhinto geeridu mar walba macnaheedu ma ahan inay qofka musiiba ku dhacday oo dhibaata ay ku dhacday oo meel xun ou aaday maaha waxaaba laga yaabaa inuu noolaaday inuu dhinto inay u khayr badan tahay inuu dhinto wayna dhacdaa in badan walidaalika nebiga calayh isalaatu wasalaam markuu yidhahda laa yatamanayanna axadukum almowt lidurin asaabah wuxuu yidhi fain kaana laabudda faacila falyaqul allaahuma axyinii maa kaanat alxayaaةu khayra lii watawafanii ida kaanat alwafaatu khayra lii ilaahu inooley intay nolosha khayr ii tahay allow i oofso haddii geeridu ay khayr ii tahay mararka qaar geeridu waa khayr marka oo waxaa suuragala musiibo qofkan kusoo wajahnaydoo laga yaababa in dhibaato ay ka soo gaari lahayd fii diinihi inuu ilaahay ka oofsanayo subxaana wa tacaala oo laga horumarinayo dhibkaas iyo fidnadaas soo khayr uguma jira markaa wuu ka badbaadaya ayadoo diinkiisu uu caafimaad qabo ilaahay subxaana wa tacaala uu la kulmayo asagoo ka raalliya ayaa ilaahay oofsanaya asagoo alla ka badbaadinayo qofkaas dhibaatooyin laga yaaba inay diinkiisa garaafayn lahaayeen ama dhibaato ay ka soo gaari lahayn marka waxaad ku ducaysanaysaa ilaahu nolosha waxaad iiga dhigtaa ziyaado khayr walba ii kordhisa ziyaadatan lii fii kulli khayr khayr walba ziyaado ilaahu iiga dhig nolosha geeridana waxaad iiga dhigtaa mid raaxo iiga ah shar walba oo shar oo dhan aan uga raaxaysto rawaahu muslim can caliyin radi allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu اllah sala اllahu alay waslm nebiga alay slat slam wuxuu ugu yidhi allaahuma hdinii qul waxaad tidhahdaa allaahuma hdinii ilaahu ihanuunii wasadidnii ilaahu itoosi ay wafiqnii lilxaq sadidnii macnaheedu waxaa waa ilaahu xaqa iwaafaji wa fii riwaayati allaahuma inii as'aluka alhudaa wasadaad ilaahu waxaan ku weydiisanaya hanuun wasadaada iyo toosnaan aan ku toosnaado sharcigaaga iyo diinkaaga rawaahu muslim wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اllaahi sala اllahu alay slam yaquul nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu dhihi jira allaahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min alcajzi waalkasal cajzi ayaan kaa magangelayaa oo khayrka iyo wanaagoo dhan layga hor istaago oon awoodi waayo inaan u dhaqaaqo acmaashii khayrka walkasal iyo wahsi cajziga iyo wahsiga waa kala duwan yihiin alcajzu walkasal waa kala duwan yihiin cajzigu waa wuxuusan qofka awoodi karin dacfi jira awgeed maba u dhaqaaqi karo kasalka waa awoodi karaa laakiin waa ka wahsanaya labadaba ilaah uu ka magan gelay nebiga alay isalatu wasalaam waljubni iyo fulaynimo walharami iyo waayeelnimo walbukhli iyo bakhiilnimo wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati اlmaxyaa nolosha fidnadeeda wاlmamaati iyo geerida fidnadeeda wa fii riwaayatin wadalaci اdeyni iyo culayska deynka ayaan ilaahu kaa magangelayaa wa galabati الrijaali iyo ragga qaalib noqoshadooda nebiga calayh isalaatu wasalaam fii hada alxadiid dhowr arrin ayuu ilaahay ka magan galay arrinta koowaad waxaa waaye alcajzu walkasal cajzi iyo kasalu ilaahay ka magan galay sababtuu ilaahay uga magan galayana waxay culummadu ku sheegeen alcajzu walkasal waxaa ku hoos aasan balaayo o dhanaa ku hoos aasan qofka khayrka u dhaqaaqi maayo ilaahay caabudi maayo diin u gargaari maayo salaad iyo qiyaam la imaan maayo haddii u kaslan yahay walidaalika min sifaati almunaafiqiin waayo in kasal uu kaaga dhaco cibaadaadka iyo daacaadka waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila idan kasalku waa shar kasalku waa dhibaato khayr oo dhan kaa hor istaagaya horumar oo dhan uu kaa hor istaagaya waa wax ilaahay laga magan galo subxaana wa tacaala kasalka bedelkiisa waa annashaad qofku inuu nashaad leeyahy firfircoon yahay oo uu nashaad u leeyahay khayrka iyo daacada iyo wanaagga walidaalika diinta islaamku waxay boorisaa in khayrka loo kala tartamo ma aha in la wahsado oo dib loo dhaco wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun limidli haada falyacmal alcaamiluun wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard u degdega kaslaan miyaa degdegaaya wahsilowma degdego allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy u degdega ilaa makfiratin min rabbikum asbaabihii la imaada daacaadka ku dadaala biriga iyo taqwada ilaahay subxaana wa tacaala ku dadaala waxaad ku gaaraysaan maqfiro iyo dembi dhaaf iyo jannadii ilaahay subxaana wa tacaala marka kasalka iyo cajiga wuxuu kaa hor istaagayaa khayr walba oo wax ilaahay laga magan galo wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay fulaynimo fulaynimadu ayaduna wax walbay ka khayro wanaaga ka hor istaagaysaa qofku hadduu fuleeyahay wax walba waa ka baqayaa aacaadka inuu la yimaado ka baqaya qofka muminka waa la itixaama hadduu fuleeyahay wuxuu leeyahy salaaddaa la igu qabsanaa inaan tukado waxba laga salaadda inuu ka cararo waxaa laga yaabaa kelimatulxaq inuusan sheegin liajli اljubni iyo fulaynimo ku jirta awgeed inuusan u dhaqaaqin aacaadkii sifo qabiixa waayo fulaynimada waxaa fulaynimada ka soo horjeeda oo ayadana jaanib kala taaganoo sifa qabiixa ah aljur'a jur'adu wax fiican maaha jur'adu ammaan maaha qofkan waa jari haddii la yidhahdo ma ammaano qofkaasi jari waa dhiiranaanta qofkan waa dhiiran yahay macnaheedu maaha waa fiican yahay waxa fiican waa geesi waa geesi waa dhiiran yahay waa kala labo geesinimadu waxa waaye mowdica geesinimada u baahanna qofka inuu geesi noqdo mowdica taxadar u baahanna uu taxadaro laakiin jur'ada cawaaqibba ma fiiriyo waa qof iska dhiiran oo iska socdo oo maxaa kaa dambeeya iyo meeshaan maxaa kaaga imaanaya midna aan ka fakirayn kaas jarii baa la yidhahdaa ma fiicna sifo wanaagsan ma ah waxa fiican waa ashajaaca waa geesinimada shajaacadu waa wanaag waa ammaan nebiguna wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam ashjacu nnaas dadkan ugu geesisan buu ahaa wuxuu ilaahay ka magangeli jiray marka jumla arrintan arrimaha markuu nebiga ilaahay ka magangelaayo waa tacliiman lilumma ummaddaa la barayaa inay ilaahay ka magan galaan subxaana wa tacaala waxyaabahan waalharam haramku waa waayeelnimada qofka inuu noqdo qof da'ah oo waayeela waxay keenaysaa inuu awoodi waayo waxyaaba badan oo daacaada inuu la yimaado waxay kaloo keenaysaa in uu ku noqdo ciyaalnimadii ardalulcumur waa soo marnay waman nucamirhu nunakishu fi lkhalqi gadaalaa loo celinayaa sabarkaa ka tegaaya wax dulqaada ma lahan caqligu waa daciifayaa itaalku waa daciifaya iyo awoodda culayso wuxuu ku noqonayaa dadku la noolya qofka inuu heerkaas gaaro waa ardal ulcumur waa wax ilaahay laga magan galo subxaana wa tacaala nebiga ilah uu ka magangeli jiray wax daawaahu leeyahana ma lahan ila almowt ilaa geeri mooye waayeelnimadu daawo ma leh walbukhli iyo bakhiilnimo bukhliga asigana wuxuu kaa hor istaagayaa khayr badanuu kaa hor istaagayaa bukhligu waa shar wuxuu kaa hor istaagayaa waajibaadkii sakada dadka bixi inay bixiyaan diidan oo sakada manciya maxaa sababa in sakada la manciyo sababu daalika waa albukhl nafaqaadka waajibka ah ee qofka lagu leeyahay nafaqatu nafaqatu ahlihi iyo nafaqatu awlaadihi nafaqatu lwaalidayn oo aan soo marnay fii fii matn abi shujaac aan ku soo marnay nafaqaadka waajibka ah dadka qaaraa diida ayagoo awoodi kara maxaa ku kalifaya inay diidaan bukhli baa ku kalifaya sadaqaadka sharcigu booriyey waxa ka hor istaagan dadka qaar waa bukhli inay wax sadaqaystaan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku booriyey dadka mu'miniinta ah inay wax sadaqaystaan ee wax la baxaan wa mima rasaqnaahum yunfiquun min sifaati lmu'miniin waa wixii ilaahay ku irsaaqa subxaana wa tacala waa kuwa wax ka bixiya bukhliga waa ka hor istaagaya marka bukhliga khayr badan ayuu dadku u diidaya oo ka hor istaagaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kan dadka ugu deeqsinimada badan deeqsinimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma jiro qof ku gaaraya walidaalika haddii wax yimaadaan ama uu wax helo rasuulka sala allahu alay wasalam waa bixin jire cumara wuxuu yihi rasuulka ilaahayow maxaad cid walba u siinaysaa oo sidan u yeelaysaa markaasuu yidhi innahum yubakhiluunii walastu bibakhil bukhli bay igu sifaynayaanoo igu tilmaamayaan buu yidhi aniguna bakhiil ma ihi wa acuudu bika ilaahay waaan ka waxaan ka magangelayaa min cadaabi اlqabri wa acuudu bika wa acuudu bika alla waxaan kaa magangelayaa min cadaabi اlqabri wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati اlmaxya wاlmamaat noloshuna fidnay leedahay geeriduna fidnay leedahay labadaba ilahayu adaan kaa magangelayaab wa fii riwaayatin waa dalaci dayn dalaci dayn waa hiqali dayn waa culayska daynta daynta culays badanay leedahay qofka madyuunka ah ee deemaysanee deynta lagu leeyahay culays fara badan uu dareemaa maxaa yeeley deyntu nebiga calayh isalaatu wasalaam waxyaabaha ilaahay uu aada uga magan galo ayay ka mid ahayd waxyaaba badiyo ka maganilaahi uu ka magan gala ayay ka mid ahay macnaheedu maaha nebigu inuusan wax deydsan jirin nebigu waxa waa deydsan jira calayh isalaatu wasalaam laakiin deynta inuu gudi waayo oo culays ay ku noqoto ayuu ilaahay ka magan geli jira oo wuxuu dhihi jira allahuma inii acuudu bika min almaqram almaqram waa addayn markaasay yidhahdeen saxaabadu rasuulka ilaahay ou mar walbaad ilaahay deynta ka magan gashaa maxaa keenay markaasuu yidhi ina arajula idaa harima xadaa fakadaba wa wacada faakhlaf ninku hadduu deemoobo waa sheekeeyaaho been buu sheegaa wey ballanna waa qaadaaho ballantu waa ka baxaa idan deenta waxay sababaysaa been iyo ballanka baxyo deentaa sababaysa been waxay u sababaysaa qofku markuu deymaysan yahay wuxuu raadinayaa qaab uu iskaga fujiyo qofkii deynta ku lahaa mararka qaar beenuu sheegayaa oo wuxuu leeyahay deentaada waxbaa ii soo dhow halkaasaa wax ii soo marayaan mar dhowaa wax rajaynayaa maalmaha soo socda shan maalmood kadib halkaasi halkaasaa wax iiga imaanaya waana been meel wax uga imaanayaanu og yahay ma jirto laakiin muxuu isleeyahay bal maanta ku fak maalinkaas oo dabinka iyo xarigga uu ku jiro raba inuu uga fakado ballanqaad yacnii sheeko beena ballanqaad beenana waa samaynaya mawcidu u qabanaya wuxuu leeyahy deynta intaasaan ku bixinaya bisha soo socota bisha markii la gaarana waa dhuumanaya haddana wakhti kale u qabanaya wakhtigii kale markuu soo dhowaado waa baxsanaya waa dhuumanaya waxaa intaa dheer wuxuu ku nool yahay dullii ahaan uu ku nool yahay qofka markuu deemaysan yahay waa dullaysan yahay ma awoodi karo qofkii deenta ku lahaa inuu la hadlo xataa baatil kama celi karo munkarna kuma inkiri karo maxaa yeele markuu wax ku dhihi maago wuxuu leey horta deentii keen a deentii laguu lahaa marka waa dib u cararaya marka wuxuu isleeyahy qofkan ha isku soo jeedinin hadduu kaa sii jeedaa ha isku taaban deentaa keenaysa waxay keenaysaa inuu ihaaneeyo mararka qaar hadallo kululu kula hadlaya kan wuxuu isleeyahay haddii aad hadalladaas ka jawaabto amay kugu sii fogaysaa hawsha oo ninka hadda faraqa kugu dhagaa markaasuu si jilcanoo daciifnimaha u hadlaaya kanna waa iska sarraysiina waa ku qaylina sidii cunugow dhalay waxa sidaa u duleeyayaa waaye deyntaa dulaysa waxa sidaa u duleynaya waa deynta waa dhuumanaya sida cunug waalidkii ka dhuumanayoo kale ayuu qofkii baxbaxsanaa oo waxaa arkaysaa majaalista qaar waa ka caagaya ma imaanayo maxaa yeele hebela meeshaa fadhiista waddada markuu maraayo taxadaruu ku maraya amuu hebel kaa hor yimaadaa hadduu meel fog uga jeedo laba luuquu ka baxaya ilan fulaana ka baqaya inuu qabsado calaa kullin waa ihaana lidalika culamad waxay idhahdaan hamun fi اlleyl wa dullun fi الnahaar deentu waa sidaas habeenkiina waa murugo oo markuu gogasha tago maskaxdiisa u ka shaqaysiinaya xaggee ka keentaa lacagtan iyo deentan kugu leeyahay waxaa laga yaba inuusan murugo la seexan waagu markuu baryana waa dullaya ihaano waa laakiin nebigu wuxuu sheegay sala اllahu alay wasalam wuxuu yidhi man akhada amwaala اnnaas yuriidu aadaa'aha adda allaahu canhu qofkii qof wax ka qaata ee ka deensada asigoo doonaya inuu u gudo waxiisa niyadiisu waxaa waye inuu u gudo ilaahaa ka gudaya subxaana wa tacaala ilaha u fududaynaayo waman akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu اllah qofkii dadka hantidooda qaata magac deen ku qaata laakiin ujeeddadiisu ay tahay inuu qofkaas hantidiisa baabi'iyo ku takriifalo ilaahaa baabi'inaya asiga marka niyadaada haddii deentu dani kugu kalifto horta qofka intuu ka wareegi kara inuu ka wareegaa fiican laakiin hadday dani kugu kalifto mararka qaar waa qofka waa ku qasbanaanaya waxaa la rabaa in niyadiisu mar walba ay ahaato siduu deentaa iskaga gudi lahaa inaan deymaha laysku badin in ilaahay laga magan galo min iqali deyn waa wuxuu nabiga ku ducaysan jiray wadalaci deyn ilahu adaan kaa magangelaya buu dhihi jira culayska deynta wa halabati rijaal iyo ragga qaalib noqoshadooda raggu hadday kaa qaalib noqdaanay kaa adkaadaan hadda waxaa laga yaabaa inay ku ihaaneeyaan ay ku dullaystaan marka ilaahu waxaan kaa magangelayaa ragga qaalib noqoshadood inay iga adkaadaan oo iga qaalib noqdaan ilahu waa kaa magangelaya min adciyati nebiy sal slam waxaa ka mid ahaa walaa tusallid calayna bidunuubina man laa yakhaafuka fiina walaa yarxamuna ilaahu ha nugu sallidin kuwa aanaaana nooga kaa baqin oo aan noo naxariisanayn naxariisna ma lahan noogana kaa baqi maayaan oo alla ka cabsi kaa celi maayo waxmuu kuu reebanaya qofkaasi waxba kuu reeban maayo waa ku ihaanaynaya waa ku dulaynaya waa ku addoonsanaya marka ilahu ka magangeli jira nabig alay slat slam halabat الrijaal rawaahu muslim wallahu aclam salى اllahu calى nabiyina mxamed wcalى aalihi wasaxbihi ajmaciin